Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay shir ay heshiis ku gaareen odayaasha beelo walaalo ah ku dagaalamaya aagga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay odayaal ka socday labada dhinac ee tiirartii dhex martay, waxgarad iyo mas'uuliyiin ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay kulanka ayaa ka warbixiyay heshiiska la gaaray, iyagoona ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda.
waxaa wada fadhiya laba beelood oo gariijiida ah waxaa go-aankeenu uu yahay inaan baaq nabadeed inuusan dhib ka jirin ka dhici doonin degmada qoryoole ayaan jeedinaynaa waxaan leenahay waa nabad dagaal ma jiro ciddii ololeynayso wax ilaaminayso inuu dagaal jiro dagaal ma jiro nabadaa jirta maalan asada aan taagan nabaddaa raadiyo hayn nabad meel aan jirna nan ku hunduro karo mal dhammaantayna may ka halinay dhacdada daraad meela ka dheesay ka halini hal dhibaato ee dhatayna ka jira mala may siin sheeqee ciidamada labada beelood ang naqateen dadka dhur lahaadiyo dhur darsadii ang naqateen waxaan leenahay waxaan ka baaqaynaa nabad iyaan ka baaqaynaa akhyaarta labada dhinac gari iyo jeeddo intaba waxay isla qaateen horey ay nabad u qaateen wixii hadda dhacayna waxaaway way ku heshiyeen waxaan leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadda aan ka baagnayna nala qaata olaad nagama dhehayso dadka jiiraan waayo darees waayo walaala liyahay marka walaalnimada iyo ehelnimada hala qiimeeyo waxay daraad degmada qoryooley ka dhaceen waxaan jeedinaynaa baaq nabadeed dadkii walaalihii daraas falka ka dhex dhacay alxamdulilah beelihii waa ka heshiiyeen ayagoo wada dhan oo wada joogo aanan ka maqneen meesha ka heshiinay heshiiskii wau dhammaaday baaq nabadeedaan jeedinaynaa degmada qoryooley dadka ku nool shacabka ku nool waxaan leenahay degmadiina waa degmadiini si fiican ugu noolaada wax dambe oo dheci doona ma jiraan dhibaato dambe oo imaan doonto ma jirto mustaqbalka dalka ah kuna baxaan gacmaha walaalood aada ugu xunna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala wiilashaas ha u naxariisto ehelka gaarka ay ka baxeene waa annaga wada baxeene sabr imaan allah ka siiyo ilaahay aa qur-aankiis ku sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt sabab walba ha lagu dhinto waa la dhimanaa ma farin labada beelood inay isdilaan wiilashaas raallina kama aha